الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وميكروفون سيدي بسعة كلبها الحسيني أما الحسيني الإسلامي هستيريو عن بوكشة الهرقيسة هل كان وحنا إذن كسو قدلنا عتلبي سدحاد سيرة عمر بن خطاب وكوكو مصدح يتوان عتلبيت وحنا نسو تشبني ولكن شيخ آدم حاكم محمود
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu kusoo jirnay inagoo si kooban uga hadlayna taariikhdii cumar bin khataab radi allahu canhu waxaanay noo joogtay iyadoo aynu ka hadlayno cumar bin khataab iyo sidii uula dhaqmi jiray dadkii muslimiinta ahaa ee mas-uulka uu ka ahaa meelo badan baynu tilmaanay waxaa xusid mudan oo lagama maarmaan ay tahay dadkii muslimiinta ahaa iyo sidii uula dhaqmi jiray waynu kasoo waranay ilaa xaday gaadhay dadowgii kale aan muslimiinta ahayn laakiin islaamka ku dhex noolaa waxaa kamid ahaa masalan tusaalayaasha la yaabka badan leh maalin maalmaha kamid a ayaa waxaa dhacday in magaalada misra ama gobolka misra la odhan jiray ayaa waxaa lagu tartami jiray fardaha berigii hore tartankaa fardaha ee jiray ayaa waxaa isku soo hagaagay inan uu dhalay saxaabigii gobolka ka mas-uulka ahaa oo camar bin caas la odhan jiray iyo saxaab iyo nin nasraaniya oo kamid ahaa dadkii muslimiinta hoos imanayey allahuma salli calaa maxamed qabdiinta la odhan jiray oo daawud la odhan jiray tartankaa isaga ah oo allahuma salli calaa maxamedin tartan fardood ahaa ayaa markii la iskugu yimid goob aada u ballaadhan oo ka dhexaysay labadaa qof ayaa waxaa labadii faras markii ay dhaqaaqeen ee dhexda ay marayaan inankii uu dhalayn camar bin caas oo ahaa ninkii dee gobolka oo dhan haystay ayaa wuxuu arkay faraskiisu inaanu ka dheereyneyn faraskii kale ee allahuma salli calaa maxamedin uu watay inankii kale nasraaniga ah bani aadamkana sidiisaba waxa iskaga abuuran sida ku dhex jirta in wax walba isaga uu helo marka ninkiiba waxa uu ku yidhi jawaadii asbaqu minku faraskayga kaa dheeraynaya markii nasraaniga ahaa oo isagoo arkaya inaanu faraskiisu ka dheerayneyn ayaa ku yidhi bal jawaadi asbaqu mink mae faraskayga kaa dheeraynay mar labaad bay isku celiyeen mar saddexaad bay isku celiyeen saddex goor markii hadallada ay isweydaarteen ayaa inankii maxam yani camar bin caas uu dhalay oo maxamed bin camar bin caas la odhan jiray ayaa dhirbaaxay yarkii nasraaniga ah jawaadi asbaqu mink khudha wa ana ibnu lakramin faraskayga kaa dheeraynaya intuu dhirbaaxay buu ku yidhi weliba waxaad ogaataa in annaga ayna dhaleen dadkii sharafta lahaa dhacdada caynkana oo aynu ku cadaynayno cadaaladii cumar bin khataab radia allahu canhu uu ku samayn jiray dadkiisa raciyadda haba noqdaan dad aan muslimiin ahayn waxaa camar bin caas ayaa arrintii maqlay habeenkii inankiisa sidii uu u garaacayey waxa uu ka gaadhsiiyey kama fii bacdi riwaayaat sida ku taalla kutubta qaarkood yaa lukac binu lukac yani waxaad tahay inan aan ku dhalan dariiqad sharciya maad samayseen sidaasi haddii aad dariiqo sharciya ku dhalatay ilaa xad gabadhiisu ay ku tiri yani maxaa kugu kalifaya inankan yar ee inanka dhirbaaxay inaad allahuma salli calaa maxamedin aada ka jarto intii uu sameeyey in ka badan waxaa xusid mudan safar uu hogaaminayay saxaabiga loo yaqaano abaaraafic oo runtii qibdi ahaa aslan laakiin ahaa saxaabi ka mid ahaa asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa madiine u baxay waxaana warkii gaadhsiiyey cumar bin khataab radia allahu canhu warkii ayaa soo noqday dabeeta cumar bin khataab wafdi buu soo diray uu farayo camar bin caas iyo ilankiisu inay dib u soo noqdaan oo ay madiine yimaadaan maxaa madiine loo keenayaa camar binu caas iyo allahuma salli calaa maxamedin inankiisa si loo xukumo oo looga jaro arrinta ay sameeyeen waxaa la yidhahdaa waxaa la iskugu yimid masaajidkii madiine muslimiintii oo dhanina way yimaadeen markaasa cumar bin khataab muslimiintii uu la hadlay waxaynu doonaynaa maanta inaynu xukunno inankaa camar bin caas uu dhalay ee dhirbaxyarkaa nasraaniga ah oo aynu u kala xukunno wixii xaq ay kala leeyihiin yarkii nasraanigaa buu ku yidhi cumar bin khataab intii uu kugu dhuftay in lee ku dhufo walaa tazid hana siyaadin sharcigu wuxuu ku leeyahay whal jaza zayat ila sayat miluha faman cafa waaslixa faajru cala llah qofka waxaa loo ogol yahay inta uu qofku yeelo inuu ka goosto wuu ka yarayn karaa leanna waa xaqiisii laakin kama badin karo intii la yeelay in leg waa inuu qofka yeelo idan wuxu waa inaad dirbaaxadaha kordhinin laakin waad ka yarayn kartaa dirbaaxadii markii uu dhamaystay ayaa wuxuu ku yihi walaana calaa salcati camar bin yani camar bin caas iminkana waa inaad bidaarta camar bin caas sidaasi leeg waa inaad dirbaaxdo marka camar bin caas baa kuyihi ya amiir almu'miniin inankaygii waa la dirbaaxay maa dembi ana aniga dembigaygu muxuu yahay adigana waxaa lagugu haystaa khudha wa ana ibnu lakramiin sharaftii inankaagu uu sheegtay ee uu yihi annaga waxaana dhalay dadkii sharafta lahaa mataa istacbadtum annaasa waqad waladatum ummahaatum axraara waa goormaa dadka adoonsateen isagoo qof walba hooyadii ay dhashay isagoo xora waa kelmad runtii meel kaga dhegtay dadka aan muslimiinta ahayn in badanna ay xusuustaan marka ay ka sheekeynayaan cadaaladii cumar bin khataab radia allahu canhu oo ina yaroo nasraania bal misra yani masar iyo madiine inteeba isu jiraan saxaabiga se la xukumayay uu ahaa quwaadda muslimiinta ee uu kamid ahaa yaziid bin abi sufyaan uu kamid ahaa shurxabiil binu xasna uu kamid ahaa madcuur binu cabdilcajali uu kamid ahaa raafic bin cameyrat abayi uu kamid ahaa qacqac bin camri tamiimi uu kamid ahaa khaalid bin waliid radia allahu canhu ayaa waxaa la yidhaahdaa marka lasoo tiriyo tobanka ugu horeeya ee weliba shan ay saxaabadii waaweynaayen kamid ahaayeen ayuu kamid ahaa camar binu caas waa saxaabigii sham oo dhan ilaahay gacantiisa uu ku qabtay ee masarna loogu daray sham waxa weye maanta dee imise dawladood ba waa halka suuriya ay degan tahay waa halka maanta falastiin lagu magacaabo waa inta israa'iil ay dhex degan tahay waa libanan ama lubnaan waa allahuma salli cala maxamed qeyb misra kamida waa masar oo dhan waa ilaa xuduudda libiya barh ka gal intaas baa ardu sham laisku odhan jiray berigii hore dhulkaas oo dhan waa saxaabigii xoreeyey ee ilaahay subxaanahu watacaala sababta uga dhig ayaa waxa ay gaadhay markii la xukumayey inankiisu inan yaroo nasraaniya inuu dhirbaaxo ayaa cumar bin khataab go-aan uu ku bixinayay isagana sidaasi leeg in la dhirbaaxo iyadoo la leeyahay inankaagiiba ama garatay cadaaladii ka leexday waxaa xusid mudan cumar bin khataab cadaaladaasi ma dadka mu'miniintunbuu u kala qaadayay mise isaguna wa isku xukumay isaguna wa isku xukumay waxaa xusid mudan cumar oo saylada jooga oo sayladii yimid oo faras yar ka iibsaday nin muslima oo ku yidhi markii uu faraskii ka iibsaday ee ay heshiiyeen ayaa ninkii muslimkaa uu tegey markii ninkii muslimkaa iska dhaqaaqay ayaa wuxuu arkay cumar bin khataab faraskii oo dhutinaya dabeeta ninkii muslimkaaba u yeadhay wuxu hi waa faraskii adigii aynu kala iibsanay dee wuu dhutinaya wuxu hi waa so iskamaad eegin faraskaasi isagoon dhutinayn baan keenay oo saafi oo aan wax alaale wuxuu lugta ka qaba aanay jirin dee hadduu kuu dhutiyey adiga ayaa ma garatay iskale arrintii baa runtii uu qaadan kari waay cumar bin khataab de wuxu waa maan kaxayn masaafad dheere dee waa kana waad arkaysa aadna maad fogaani waxaan imaan kugu siinaya bu yihi in faraskaygu uu saafi ahaa markaan halkaa keeno waanu dhutinay cumar bin khataab baa yidhi enu isula tagna ninka qaadiga ee shureex la yidhaahdo ee taabicigaynu isula tegayna ikhwani fillahi waa xusid mudan cali bn abi aalib waa noolaa oo cusmaan ibnu cafaan waa noolaa oo zubayr ibn lcawaam waa noolaa oo sacd bin waqas waa noolaa oo saciid bin suud waa noolaa casharat lmubashiriinka ahlu shuhuroodii wuu noolaa tobankii yani jannada loogu bashaareeyey ahlu shuhurihii muslimiintana ahaa ee taliskii muslimiinta ugu sarreeyey ahaa way noolaan laakiin ninkaa muslimka wuxuu leeyay shureyx waa nin taabici oo xataa aan saxaabi ahayn ayuu leeyay cumarow ninkaasi hayna kala saar cumar isagoo runtii ku qancaya muslimiinta taladoodii oo dhanna haya sidii ninkii muslimkaabuu yahay waxay isla tegey ninkii shureyx shureyx baa kuri ya amiir almu'miniin waanu garanay buu yihi faraskii inuu dhuftinayo laakiin ninkan muslimkaa wuxuu leeyahy iimaan waxaan ku bixinaya in faraskaasi isagoo saafii aan meesha keenay adigu marag ma haysa farasku inuu dhutinayey oo allahuma salli calaa maxamed ceebtaa uu kaaga iibiyey cumar bin khataab wuxu uhi mahayo haddaba sidaadaa ku kaxaysa buu ninkan mu'minkaa waxaa lagu leeyahay dhaarun buu yiri cumar bin khataab baa idhi istaag markaasuu istaagay cumar saxaabi aada u haybad badan buu ahaa muslimiintana dee intaa noolayd isagaa ugu fadli badnaa xaq buu u leeyahay inuu ku idhaahdo istaag oo saxaab taabicigaasina uu aqbalo dad badan waxay tasawurayeen inuu yidhaahdo cumar xukunka anaa kaaga aqoon badan oo ficlan waana ka cilmi badnaa leanna nebiga calayhi salaatu wasalaam buu in badan la saaxiiba laakiin wuxuu ku yidhi oladoo kowfatag adaa ka mas-uula gobol dhan oo muslimiintu ay leeyihiin buu u diray waxaanu u baahannahay buu leeyahy nin cumar bin khataab intuu halkaas soo joojiyo yidhaahdo cumarow waad khaldan tahay oo xaqa ku xukumaa loo baahan yahy sidaas ayaan kuufa kuugu diray abaalgud wuxuu uga dhigay kol haddaad ixukuntay kuufa ayaad ka tahay allahuma salli calaa maxamed qaadiga koowaad ee jira waxaa xusid mudan cumar bin khataab radi allahu canhu oo runtii naftiisa ku cadaalad falay muslimiintana allahuma salli calaa maxamed oo cadaalad falay ayaa maalin maalmaha ka mid a axad asaxaaba uu soo galay faqaala yaa cumar ittaqi illah wuxuu ihi cumarow ilaahay ka yaab aad buu u waaniyey markaase axad asaxaaba uu istaagay faqaala lahu ataquulu licumarin ittaqi llaha ya cumar ma waxa aad ku leedahay bu yihi cumar bin khataab ilaahay ka yaab laa khayra fiikum in lam taquluu ittaqi llaha ya cumar ficlan cumar bin khataab baa markaa dadkii muslimiintae noolaa ugu alla kacabsi badnaa markaa saxaabi ag fadhiyey baa ku yihi war ma cumar baad leedahay ilaahay ka yaab cumar bin khataab baa intaanu jawaabin buu la hadlay laa khayra fiikum in lam taquluu ittaqi llaha ya cumar walaa khayra fiiha walaa khayra fiina in lam naqbalha walaaliyo wax khayroo aalaydin ma ay jirto in lam taquluu ittaqi llaha ya cumar inta aydan odhanayn cumarow ilaahay ka yaab walaa khayra fiina in lam naqbalha annaguna wax khayroo aanu leenahay ma ay jirto in lam naqbalha haddaanan aqbalin ayaa leeyay cumar bin khataab radi allahu canhu waxaa xusid mudan cumar bin khataab radi allahu wuxuu awooday in dadka muslimiinta ah uu ka dhigo laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ila bitaqwa dadku waa ay siman yihiin ka asnaani lmisht laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ila bitaqwa walaa liaswada calaa abyada ila bitaqwa walaa abyada calaa aswada yani dadka waa ay siman yihiin sida ilkaha gashbeedha oo kale qof qof ka fadli badani ma uu jiro alla kacabsiguun bay ku kala fadli badan yihin buu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi caddaynteedu waxay noqotay arrin sugan waxaana aynu ku xusaynaa iyadoo cumar bin khataab loo soo diray madad tiro badan oo la leeya ya amiir almu'miniin dagaaladii shaam iyo ciraaq ka socday waa adag yihiin waxaananu u baahan nahay ciidanna loo soo diro ayaa waxaa soo islaamay nin dayreed jabala ibnulcayham oo ciidan lixdan kun oo nin wata waa nin boqoradii reer beni qasaan kamid ahaan jiray madiino yimid lixdan kun oo ninna waa wataayo kamid ahaa dadkiisii la shaqaynay cumar bin khataab baa xajkii ay iskugu yimaadeen ninka jabala la odhan jiray ayaa cumar markii ay wada hadleen ayaa xajkii uu doonay inuu dawaafo waa nin weli boqortooyadu ku jirto nin muslim oo maray casas oo dadkii ka yimid caraabiga oo miyi ka yimid ayaa dharkii u xidhnaa isku taagay marka jabalaha sidaa u eegay waxu arkay ninkan inuu yahay nin miskiin oo maray casas ninkii muslimkaabuu dhirbaaxay uu garoonay ninkii muslimkaa cumar bin khataab baa loo sheegay markaasuu yihi waar u yeeday ninkaa jabala la yidhahdo asaa loo yeehay ikhwaani waxaad aada u eegtaa aynu bal qalbigaaga aada ku soo ururisa lixdan kun oo nin nin wata oo gacantii muslimiinta soo galay oo boqora oo laakiin nin muslima oo caraabiya oo maray cascas oo wasni iyo miisaan aan ku lahayn bulshada waktigaa jirtay ilaahay agtiisa laakiin miisaan ku leh rubba ashcasa akbara law aqsama cala allahi laabar alla fara badanaa mid tima taag taagan oo aanay timihiisu aada u feedhnayn oo boodhaysan law aqsama cala allahi laabar hadduu ilaahay ku dhaarta buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wanaaggiisa qofkaasi iyo iimaanka ku jira ilaahay uu u fulin lahaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam lidalik baa la yidhahda ninka loo yaqaano ways alqarani oo nin taabiciya ahaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kasii waramay ayaa cumar bin khataab marka la yidhaha safar baa yeman ka yimidba uu istaagi jiray oo allahuma salli calaa maxamed oo odhan jiray afiikum ways alqarani war ma idinku jira ninka ways alqarani la yidhaahdo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nooga sii sheekeeyey oo uu yihi ninkaas waa nin aada u khayr badane isagoo taabicii uu sii sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaan uga socdaa ninka acraabiga ah oo ilaahay un uga khayrkiisa laakiin jabala ibnuleyham u arkayay nin marya cascas waktigaasi ayaa cumar bin khataab u yihi ha loo yeedho acraabigiina waa loo yeedhay ninkiina waa loo yeedhay wuxu uhi wa ninka miyaad dhirbaaxday haayo anaa dhirbaaxay buy oo ninkan maxaad ku dhirbaaxay dee miyaanan darkin bu yihi amirmu ninkan marya cascas le caynkan anigoo jabala ah oo dharkayga adarkaysu dharkaygii isku taagay bu arrintii baa runtii cumar bin khataab aada ugu adkaatay wuxuu xusuustay xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ka warramay xaqa islaamku leeyahy yani ma garatay umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llah wa yuqiimuu bisalaa wa yu'tuu bisakaa wayasuumuu biramadaani wayaxujuu bilbeyti in istataacuu ilayhi sabiila فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني waxa la farayna dadka la dagaalamo ilaa ay shantaa rukni qiraan shantaasi markay qiraan dhiigoodii way iga ilaaliyen ilaa bixaq lislaam xaqa islaamka ku leeyahay mooy marka xaqa islaamka ku leeyahay waxaa kamid xaqa qofka muslimka leeyahay oo ninku isagoo muslima hadduu qof muslima ku xadgudbo la odhan maayo dee hebel waa wanaagsanaa laakiin waa looga jaraya idan cumar bin khataab wuxu hi ninkan wuxuu xaq u leeyahay intii aad ku dhufatay in laga kugu dhufto markaa jabala ayaa diiday wuxu hi amiir almumin ninkaas yaanu idhirbaaxi hadduu doonayo geelo waa siinaya kama fii bacdi riwaayaat qaar waxay leeyiin labaatan geeluu yidhi qaar waxay leeyiin afartan buu yidhi qaar waxay leeyiin lixdan buu yidhi waxay gaadhay in cumar bin khataab uu weydiiyo ninkii caraabiga o wa ma ka raalisa inaad adduunkaa qaadato wuxu hi ninkaa inaan dhirbaaxin baan doonaya intii ugu dhuftay inle jabal ibnu leyham wuxuu doonaya adduun badan inuu bixiyo n la dhirbaaxay dabeete cumar bin khataab waxa uu ku yihi walaal annaga intaasun baa lana faray oo kama aanu gudbi karno waana xaqa oo ninkaasi leeyahy ninka caraabiga ah markuu arkay arrinku inuu adag yahay buri ya amiir almu'miniin ilaahay dartii baan u dhaafay xoolihiisana dooni maayo kol haddii aan maanta awoodayo intii ugu dhuftay in laginan ku dhufto ilaahay dartii baan u dhaafay cumar bin khataab runtii arrintii aad buu ugu farxay ninkii muslimkaana wuxu yidhi haddaad ka raalli tahay arrinkaasi waa wanaagsan yahay waxaa xusid mudan iyadoo ciidan badan loo baahan yahay iyadoo ninkaasi uu ahaa ninkaa lixdanka kun ee nin watay cadaaladii islaamku way keeni weyday marnaba in allahuma salli calaa maxamed ay dhacdo in ninkaa muslimka ah ee uu dhirbaaxay jabal ibnu leyham in laga joojiyo waxaa xusid mudan iyadoo jimco ay tahay oo salaadii jimco la iskugu yimid oo muslimiintii oo dhani ay joogaan in allahuma salli calaa maxamedin uu la hadlayey cumar bin khataab radi allahu canhu dadka muslimiinta oo dhan markii uu la hadlayey dadka muslimiinta ah ee allahuma salli calaa maxamed uu aada ugu jeediyey wax fara badan ayaa waxaa ku jira ereyadiisii ismacu wa in waatiicu wain ta'amara calaykum cabdun xabashiyun kaana calaa ra'sihi sabiila yeela oo maqla haydinba ma garatay allahuma salli calaa maxamed amre eh adoon xabashiya wain ta'amara calaykum cabdun xabashiyun kaana calaa ra'sihi sabiila ereygaa yani maqla oo yeela marka salmaan alfarisi oo runtii ahaa nin saxaabiya islaam ka mid ahaa ee ugu waaweyneyd ayaa istaagay wuxuu hi laa nasmacu walaa nudiicu ya amiir almuminiin waxaanu maqlayno iyo wax alaaliya waxaanu yeelinaa marnaba ma jirto waxaana runtii la yidhaahdaa sida jirtay maalinta maalintii ka horreysay ayaa dhar baa yeman ka yimid dharkaasi oo loo qaybiyey dadka muslimiinta ah oo qof waloo muslimaba waxa la yidhaha go- baa gaadhay marka cumar bin khataab laba go- buu sitay marka salmaan alfarisi oo runtii saxaabadii waaweyned ka mid ahaa waana saxaabigii dagaalkii khandaq loo odhan jiray muslimiinta markii laga tira batay ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah markaanu ardul furus joognay haddiina laga tira bato god baanu qodan jirnay farasku aanu ka boodi karin in yarna difaac baanu ka geli jirnay godkii aynu qodanno marka madiina o dhan god bay kusoo wareejiyeen masaafad ay ka dagaalgeli karaanna way banaystay waa saxaabigaas waa saxaabiga maalinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uli salmaan mina salmaan ahlulbeyt salmaan anaguu laga mid yahay salmaan waa ahlu beytka rasuulka calayhi salaatu wasalaam leanna wuxuu aada ugu farxay khidadii wanaagsaneyd ee muslimiinta maalintaa u keenay saxaabigaas uu ahaa markaa salmaan alfarisi ayaa waxaa la yidhaahdaa ku yidhi kelmadda cumar bin khataab marka cumar bin khataab baa la hadlay waxa uu ku yidhi maxaad walaal u baahan tahay weydiiyo yihi walaal maxaa kugu dhacay ee aanad u yeelayn waxaanu ku nidhaahno aanad una maqlayn wuxu uhi ya amiir almu'miniin shalay dhar baa muslimiinta loo qaybiyey dharkaa muslimiinta loo qaybiyey adigu go-go-baad na siisay muslimiinta o dhan adna laba go-baad siisata marka cumar bin khadaab waxaa xusid mudan waa jimce waa khudbadii jimcaha lagu jira waa masaajidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadii oo dhan baa joogta halka lagula hadlayo waa khudbadda bartankeeda waana qofkii ugu fadliga badnaa muslimiinta isagoo taladii muslimiinta oo dhan hay isagoon cadhoonin isagoon kulolaanin isagoo aan xanaaqin ayaa ku yidhi maxaa dhacay walaal wuxu uhi labadaa go- meeshaad ka keentay ilaa aada noo sheegto waxba kaa yeeli mayno shalay annaga googoobaad na siisay cumar bin khataab baa sidaa masaajkii u eegay wuxuu ka dhex baadhbaadhaya inankiisii uu dhalay cabdillaahi bin cumar bin khataab dabeet cabdillaahi bin cumar buu arkay wuxu uhi istaag cabdillaahiyow u jawaab buu yihi saxaabigaa muslimka cabdillaahi bin cumar baa hadlay wuxuu yihi aabbahay go-aan labaad ee uu sito waa guyi anigii igu soo hagaagay leanna aabbahay waa nin dheer go' keliya kuma filna maadaama go' keliya aanu ku filnayn khudbadda si uu ugu akriyo anaa soo ammaanaysay i go-aygii ka salmaan alfarisi wuxuu li alana nasmac wanudiya iminkaanu maqlaynaa oo aanu yeelinaa iskawa cumar bin khataabna khudbadiibu halka kasii way waxaa xusid mudan ikhwani fillahi waxay caddaynaysaa cadaaladdii cumar bin khataab radia allahu canhu uu kula dhaqmeeyey saxaabadii waaweyneyd iyo dadkii muslimiinta ah sidaas si la-eg ayaa maalin maalmaha ka mida cumar lagu yidhi waxaa qaaliyoobay meherkiiya khudbadda kaga hadal jimcaha soo socda markaa khudbaddii buu aada uga hadlay cumar bin khataab meherka hala dhimo rasuulku calayhi salaatu wasalaam shan boqoloo dirham wax ka badan muu bixin jirin dumarkiisa kuma bixin jirin meherkayaan shan boqoloo dirham la dhaafin gabadh muslimada oo xagga dambe ku tukanaysay ayaa la hadashay cumar bin khataab radia allahu canhu markii uu khudbadii dhameeyey yaa kugu yidhi bay tiri cumarow shan boqoloo dirham lama dhaafin karo khudbadda meherka cafwan xageed ka keentay bay tiri aqoonta ah inaad tidhaahdo gabadha meherkeeda shan boqoloo dirham lama dhaafin karo waan kula garanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban dumar ayuu doonay koob iyo toban buu guursaday labana intaanu u aqalgelin buu sii daayay koob iyo tobankaa midna shan boqoloo dirham wax ka badan kumuu meherin waan kula gartay inaad tidhaahdo wuu khayr badanya waan kula gartay laakiin lama dhaafin karo xageed ka keentay alam tasmac qawla alxaqi subxaanahu fi kitaabi wa aataytum ixdaahuna qindaara miyaanad maqla aayadda odhanaysa haddii mid dumarkiina kamida adduun badan aa siisaan oo aa meher uga dhigtaan alqindaar huwa almaal alkasiir aladi laa xadda lahu qindaarku waa maalka faraha badan leh ee aan xadaysnayn ee ilaahay qur-aanka ku sheegay aayaddaa miyaad ilowday cumar baa gabadh baa la hadlaysa waana saxaabigii muslimiinta ugu fadliga badnaa ee talada muslimiintana hayay waxaanu leeyahay asaabat imraa wa akhtaa cumar sadyahaw gabadh muslimada asiirtay xaqii wuxuu ahaa cumar bin khataabna waa gafay oo waa uu garan waayey sidii xaq uu ahaa waa cadaaladii runtii uu sameeyey cumar bin khadaab radia allahu canh waxa xusid mudan oo wax yaroo kooban aynu ka xusi doonaa cumar bin khadaab radia allahu canhu iyo sidii uu la dhaqmi jiray saxaabada waaweyn ee hogaanka guud ee saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo runtii doonayey in hogaanka muslimiintu uu noqdo dadka ugu toosnimo badan leh ee muslimiintu ay ku daydaan ee ay dabagalaan waxaa lagu yidhi cumar bin khataab radia allahu canhu waraarka qaarkood ay soo gaadhsiiyeen khaalid bin waliid oo runtii aynu ognahay oo ilaahay uu siiyey hibo ahaana waktigii abibakar wasiirka gaashaandhiga muslimiinta ciidamada oo dhan ka mas-uulka waktigii cumarna uu ka dhigay abaandullaha ciidamada muslimiinta mansabkaa sare ee siyaasiga ah buu ka soo celiyey oo mansabkaa dagaalgelintuu keenay khaalid bin waliid oo runtii in ka badan boqol kun oo mujaahid oo muslima ay ku raadoobeen waxaa la lixdan kun oo muslimiinta kamid a oo saxaabadii waaweyneed leh oo taabiciintii leh oo taabici taabiciintii leh hadday ka waayaan dagaalkaasi inuu hogaaminayo khaalid bin waliid ama uu hormoodka yahay dagaalka mabay geli jirin qaarkood kalsoonida ay ku qabeen saxaabigaas wa ficlan ilaahay waa ku duleeyey gaalo haddana cumar bin khataab radia allahu canhu wuxuu doonayay inaan la helin qof muslimiinta kamida oo xuduudda ilaahay uu jideeyey iyo dariiqiisa inuu la socdo mooyaane in yaraan ka gudbin waxaa lahaa khaalid bin waliid ayaa nin shaacira ayuu siiyey afar kun oo dirham riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyiin toban kun oo dirham marka cumar bin khataab baa warkii soo gaaray waa nin gabayaaya markaasuu yihi khaalid u tag ciidamada muslimiinta o dhan iskugu yeedh cumaamada saaran madaxiisa baad ka qaadaysaa muslimiintana hor jooji waxaad ku tidhahdaa adduunkii aada bixisay ma adigaa lahaa mise wuxuu ahaa adduun muslimiintu ay leeyihin hadduu yidhaa adduun muslimiintu ay leeyihiin waxaad ku tidhahdaa waad casilan tahay adduunkana waa lagaa doonay hadduu yidhaahdo aniga allena waxaad ku tidhaahdaa kuma habboona inaad nin gabayaya aada siiso lacag intaa leeg iyadoo dadkii muslimiinta kale ay baahan yihiin ikhwani waa arrin cumar bin khataab radi allahu canhu dadka aadka u haybada badan le buu ahaa sababtuna ay ahayd dee xagga horeynu kaga soo warrayna noloshiisii iyo taladuu hayay saddex iyo labaatanka dowladada carbeed africa ilaa galbeedkeeda libiya yani yurub dhinaca u dhaafi dhinaca kale ma garatay barigaa fog gaarsiy ilaa jiniiska xuduuddaas oo dhan waktigii cumar bin khataab radia allahu canhu ayuu islaamku gaadhay abubakar ciidamo muslimiin oo shaam joogay iyo qaar ciraaq uu diray mooyaane dhulka keliya ee islaamka uu yaqaanay waktigu cumar bin khataab talada qabtay waa inta aljaziira alcarabiya ardulxijaaz ayay isku joogtay inta kaleba waxaa isu furay oo gacanta ku qabtay cumar bin khataab radia allahu canhu iyadoo ay sidaa tahay oo allahuma salli calaa maxamedin cumar bin khataab radi allahu canhu xuduuddaasi ay wada hoosmanaysay ayaa haddana wuxuu ogolaa in ciidamada muslimiinta iyo hogaankooda sare ay noqdaan dadka ugu toosmida badan marka khaalid bin waliid marka warkii loo soo diray ayaa lama odhan hoos ugu sheeg waxaa la leeyahy si aanu ugu dhiiran nin dambe oo hogaanka muslimiinta ee sare iyo sidaas oo kale sidaa ka yeel ikhwani waxaa xusid mudan waa adduunka maanta muslimiinta aa ogtihiin yani sida taariikhda ku sugan waliid ibnu dalaal inanu ninkaas adeer u yahay ayaa maalin laysku qabsaday magaalo loo yaqaano madiinatulmalaahi magaalada faransiiska ku taalla oo nimankaa reer yurub ay aada ugu raaxaystaan ayaa afar boqol iyo konton milyan oo dollar buu yidhi ha lagu bixiyo si aan magaalada loo xidin magaaladaasi marka la furo boqolkiiba saddex iyo toban kambaniga maal gelinaya anigaa bixinaya buu yidhi waa inaanu ninkaa fahad oo adeeru yahay afar boqol iyo konton milyan haddii loo qaybiyo boqol iyo kontonka milyan ee muslimiinta ah ee indiya jooga ama boqolaalka milyan ee muslimiinta ee baahan ee dunida jooga afar boqol iyo kontonka milyan sanawaad intaasoo sanadood bayaan fici lahay cumar bn khataab radia allahu canhu khaalid bin waliid oo toban kunoo dirham bixiyey riwaayaadka qaarkoodna ay leeyiin afar kunoo dirham buu bixiyey oo labada riwaayaba waa jiraane ayaa uu leeyay waa in la ogaado waxa uu halkuu ka keenay tobankaa kunoo dirham inuu bixiyey ciidamada muslimiinta bartankooda iyadoo base ciidamo ay tahay maaha meeshu meel magaalo ah meesha lagula hadlayo waxaad umalaynaysaa nin yani ciidan haysta tiro badan oo isaga mooyaane cid kale aanay ka amar qaadinayn oo go-aankaa lagu fulinayo maanta jooga cumaamadii baa laga qaaday wuxuu ihi maalkaasi anigaa lahaa waxa uu ku yihi khaalid bin waliid cumar wuxuu ku leeyay kuma noqon kartid adduunka intaa leeg inaad bixiso oo nin gabiyey oo isku gabayey aada siiso khaalid bin waliido ikhwaani khaalid bin waliid muxuu ahaa waynu ka hadalnay saddex iyo toban cajibadood baa ka duuban taariikha khaalid bin waliid radia allahu canhu waa saxaabiga ilaahay u siiyey hibo bacda qaswati lkhandaq markuu soo islaamay rasuulku isu taagay isagoo dagaalkii uxud jabiyey oo toddobaatan saxaabi ay ku istishaadeen weliba kuwa ugu jeclaa oo xamza bin cabdilmudalib uu kamid yahay muscab ibnu cumayr uu kamid yahay anas binu nathar uu kamid yahay saxaabadiisii ugu jecla ayaa haddana dagaalkii bacda qaswati alkhandaq intuu isu taagaybu aada u salaamay isagoo rasuulku leh caqli badan baan kuga ogaa ismanaan lahayn islaaminimadiisa dib bay u dhacaysaa bui rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana cumar bin khataab ma u ogolayn qiimihi kastoo uu leeyahay khaalid bin waliid in haddana hogaanka sare ee islaamku leeyahay lama doonayn shaarka cad ee ay xidhan yihiin in dhibco madow ay yeeshaan oo ay ka mid yihiin dadka ciidamada muslimiinta haysta ay ka mid yihiin saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee talada haya waana tii keenaysay in khaalid bin waliid uu sidaa ka hela cumar bin khataab radia allahu canhu waxaa xusid mudan oo in la xuso ay tahay abaa muusa alashcari oo runtii ahaa saxaabi yani magarata rasuulku alayhi salaatu wasalaam oo caalim ahaa isagoo runtii ka raaliyan u dhintay saxaabadiisii waawliidna kamid ahayd ayaa ciidan muslimiina isagoo hogaaminaya ayaa waxaa la yidhaahdaa ciidankii baa kusoo beegmay biyo badan oo socda markaasa biyihii socday bay garan waayeen cumuqigooda talo miyay dheer yihiin ma meel dhaxa miyaa la dabaalan karaa marka ciidankii muslimiintu su nin muslima ku yihi waa la dabaalo o bal eeg buu yihi ilaa halka uu joogo marka ninkii muslimkaaba biyihii qaatay ninka muslimkaa markuu lahaa dabaalo wuxu i waa kaalima ka tahay inaad inoo dabaalata wuxuu ihi ha anaa ciidanka muslimiinta nabadgeliyo uu eegay naftiisii buu tadxiyadayay isagoo ka raalliya arrintii baa cumar bin khataab u maqlay waan maqlay buu yihi inaad dadka muslimiinta aad ka dhigta buu yihi meel lagu baadho webiyada waxaa la sheegay nin muslima inaad tiri naga eeg oo ninkii muslimkaa webi qaatay ilaahay baan ku dhaartay adaa u qoolan buu yihi haddii aad dhiiggaa qofka muslimka aad soo caday weyn sidee u dhici kartaa nin muslima lamuslimun waaxidun axabu ilaya min ardi ruum qof keliya oo muslima ayaa ruum oo dhan iiga khayr badan buu yihi meesha aad lahayd waan u gudbaya ninka muslimkae webigu qaatay baa igala khayr badan waa inaad ka soo jawaabto ui ninka muslimka waxa uu ku dhintay cumar bin khataab radia allahu canhu maxay taasi ahayd ikhwani fillah waa toosin caama oo uu doonaya hogaanka sare ee muslimiintu meel walba ay joogaan inay hoos yimaadaan qaabka uu u shaqaynayo ama ay u shaqaynayso khilaafadii islaamka ahayd ee waktiga cumar bin khataab u waday waxaa xusid mudan sacad bin waqaas oo gobol gobolada kamida ka mas-uul ahaa oo saxaabadii waaweyneed rasuulka alayhi salaatu wasalaam kamid ahaa ayaa waxaa lagu yihi cumar bin khataab radia allahu canhu wuxuu dhistay guri dheer oo ka sarreeya guryaha muslimiinta marka guryihii muslimiinta berigii hore waxay kuwii qaxootiyadeenna oo kale oo dee allahuma salli calaa maxamed dhakada meel ay banaan yihiin oo baytameygii dee dhakada ka wada banaan yahay marka guri dheer buu dhistay baa layihi markaa nin muslim u diray wuxuu ihi utag hala hadlin buu yihi sacad bin oka wuxuu ihi gurigiisa gaabi gaabi markaad guryaha muslimiinta la sinto unu yeer buu yihi wafti dhan buu diray gurigiisa markaad gaabisid guryaha muslimiinta la sinto la hadal buu yihi waxaanad ku tiraahdaa adigoo kamid a saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ugu waaweyneyd ma waxaad doonaysaa cawraadka dumarka muslimaadka iyo dadka muslimiinta inaad dakada ka daawato guri dheer oo ka wada dheer muslimiinta aad samaysato waxaad ku tidhaahdaa waxa uu xadkeenu yahay waa inaanad gurigaagu la sinmo guryaha muslimiinta sacad bin waqaas markii dambena warqad baa loo fidiyey la leeyahay waa inaad soo gasho magaalada madiina faalan nabigu calayhi salaatu wasalaam sacad bin abi waqaas bin wahab yani hada khali falyurini imraun khala rasuulka saxaabada waaweyn waa ninkii ugu abti dhawaa marka waa ku fahmi jiray wuxuu odhan jiray hada khali falyurini imraun khal abtigii waa kaas bal ninka abtigii oo khayr badan oo saxaabada waaweyn kamid a itusaya ha yimaad buu odhan jiray rasuulku alayhi salaatu wasalaam waana saxaabigii uxud uu ku odhan jiray irmi fidaaka abi wa ummi yani leebkaaga gan waxaan kugu furtay aabahay iyo hooyaday kelmad qofku uu ku isticmaalo qofku ugu jecel yahay ba ida rasuulku alayhi salaatu wasalaam isagoo ku yidhi wakana awalu man araqa daman lilahi subxaanahu watacala waana saxaabigii ugu horeeyey ilahay dartii dhiigu daadi leanna iyagoo saxaabadu markii ay labaatanka ahaayeen baa maan quraysh soo weerartay iyagoo meel jexjeexyadii marka diinta ku fidinay markaasa quraysh a istiri waxyeela lafgeelo halkan taallay oo ayuu kii ugu horeeyey qofkii dagaalka aada ugu wanaagsanaana waa ah ayaa wallahuma salli ala maxamed ninkii ugu horeeyey uu ku jeexay markaasa markay arkeen ninkii oo dee dhiiggiisuu dareeraya quraysh dib u yaacday idan kana awalu man araaqa dama lilah waa ninkii ugu horeeyey ilahay dartii dhiig u daadiya sad bn qas wa kana sadisu saxaabiyin aslama biyadi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam waana saxaabigii lixaadi rasuulka alayhi salaatu wasalaam kullu hadihi waa khayrkii u lahaa laakiin miyay keenaysaa in cumar bin khataab markii uu talada muslimiinta toosinayay khayrka uu qofku leeyahy waa halkiisa laakiin lama dooneyn hogaanka sare ee saxaabadu in runtii galdaloola ay u yeeshaan ma uu doonay cumar bin khataab radi allahu idan sidaasuu sacad bin waqaas u yeedhay xataa waxa la dhaha gobolkiibuu kasoo casilay wuxuu keenay ahlu shuraa muslimiinta wuxu hi walal cali bin abi aalib iyo cusmaan ibnu cafaan iyo allahuma salli cala maxamed dalxa bin cubaydallah iska ag joog kol haddii ay dhacday sidii aynu dooneynay inay noqon weyday ayaa ku yidhi cumar bin khataab radi allahu canhu waxaa xusid mudan xista uu saxayey hogaanka sare ee muslimiinta cumar bin khataab radi allahu canhu markii uu u diray tala kooban oo adag saxaabiga loo yaqaano musana binu xaarisa oo runtii kamid ahaa dadkii ilaahay muslimiinta ku fitneeyey waxaa la muslimiinta hogaankooda sare ee mujaahidiinta musana binu xaarisa waa ka dagaal wanaagsanaa khaalid bin walid laakiin sababtu waxay keentay walaha muu ahayn saxaabi qurayshi oo reer beni shaybaan buu ahaayo xuduudda ciraaq markaa saxaabada iyo dadkii maka joogay inta taqaanayba aada u yarayd marka wuu casiliyey cumar bin khataab sababtu waxa la haa saxaabadii baa dagaal geli kari weyday iyo mujaahidiintii waa weyneyd ilaa u masna musanna uu la socdo marka habeenkii uu casiliyba warqadu diray wuxu hi waa kumaan casilin necbaansho laakiin waa lagugu fitneeyey dadka muslimiinta si aanay diintooda u leexan oo aanay oo dhan guusha heli mayna ilaa musanna lala socdo hogaanka muslimiinta tuliskooda ku jir laakiin hogaanka guud aduu ka wareeg sana binu xaarisa ayaa runtii waxaa la habeenkiibu riyooday isagoo runtii isweydiinay wuxuu arkay cumar oo runtii haybadiisii iyo gadhkiisii muuqdo oo ilmeynaya yaa musana atuqaatilu lilah am libani shaybaan musana ma ilaahay dartii baad u dagaalamaysa mise reer bani shaybaan ilahay dartii baan u dagaalamay waa kuman casilin necbaansho kumanan casilin anigoo arkaya buu yihi ma garatay inaad tahay dadka muslimiinta ugu khayrka badan le dadaal badanna u muujiyey laakiin waxaan doonayaa in muslimiintu aani kugu fitnoobi markaa la taliyo u noqo walaalkaagaa loo yaqaana aba cubeyd istaqas musana waa runtii oyaa saxaabadii hogaankii muslimiinta ka cadhooday casilaadiisa aroolnimadii buu warramaya uu le war xalay waxaan ku riyooday cumar bin khataab radi allahu canhu isaga oo sidaa ayla hadleen markii musana uu u warramayey saxaabadii ahayd hogaankii ee markaa ciraaq ka dagaalamayey oo uu doonaya inuu u caddeeyo cumar binu khataab casilaadda uu casilay inay ahayd mid xaqa oo ruux ahaan uu xalay ugu riyooday ayuu leeyay walal waxaan ku riyooday cumar oo ooyaya oo sidaa ileh oo lamin reer bani shaybaan baa doonaysa inaad kor yeesho mise ilaahay dartii baad u dagaalamaysa dhib ma laha inaad walaalkaa la taliso oo adiguna aada noqoto allahuma salli calaa maxamedin ka u maskaxda ah aba cubayd asaqar waxaynu ognahay fudna binu xaarisa oo runtii ahaa saxaabadii marka jihaadka laga hadlayo ugu dagaalka wanaagsanayd ciraaq oo dhanna ilaahay gacantiisa uu ku xoreeyey inteeda badan sababta culimmadu waxay idhahdaan khaalid bin waliid uga magac batayna ay ahayd oo keliya isagoo aan ahayn saxaabi qurayshiya ayaa musanna binu xaalisa waxa uu ka dhaadhicinaya saxaabadii kale casilaadii la casilay ee cumar bin khataab oo casilay ee uu toosinayay hogaankii muslimiinta inay tahay mid xaqa oo allahuma salli calaa maxamedin halkeedii ku haboon waxaa xusid mudan oo aynu kaga hadlaynaa toosintii uu toosinayay hogaanka dadka muslimiinta ah ninka loo yaqaanay hurmazan markii uu soo qabtay saxaabiga loo yaqaana abaa muusa alashcari oo siduu ku soo qabtay ay ahayd ninka loo yaqaano hormazan oo ahaa hogaankii gaalada ee ardul furus shantii nin ee jiray ninka saddexaad aha oo magaalada loo yaqaano tuster lagu soo qabtay oo shardi ka dhigay markii muslimiintu ay qabanayeen waxaan doonayaa inaydaan idilin waxaan doonayaa inaydaan icqaabin ilaa aa ii geysaan cumar bin khataab radia allahu canhu ballanku sidaasuu ah marka abaa muusa alashcari oo ahaa hogaankii saxaabada ee meesha ka dagaalamayey ee soo qabtay ninkaasi ayaa wuxuu soo raaciyey laba saxaabi saxaabiga loo yaqaano mugiira binu shucba iyo saxaabiga la odhan jiray anas binu malik wuxuu yihi ninkaa kaxeeya waxaa u geysan cumar bin khataab radia allahu canhu isaga ayaa amiirulmu'miniinku go-aan ka gaadhaya waana sidii aanu ku heshiinay ku dhah waxaa la idhaha socodkii ay soo sameeyeen qisadaynu isku soo xidhanaynaayo maxalu shaahidkeenu waxay tahay toosintii cumar bin khataab hogaankiisa uu toosin jiray ayaa dhexda marka ay marayaan ayay seexdeen waxaa la idhaha habeennimadii baa dheel baa dhacayay qabow oo aada u daran ninka loo yaqaano hurmazan ayaa dheelkii ku dhacay saxaabiga loo yaqaano anas binu malik oo ah saxaabi aada u raxmad badan kana mid ahaa saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu soo koriyey oo toban sanadood rasuulka la soo shaqaynay calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi maradii baan is-idi saar ninka loo yaqaano hurmazaan shawaa nin baqanayey oo digtoona toori buu la soo baxay muqiira bin shucba oo ahaa saxaabi mujaahid oo saxaabadii ugu digtoonida badnaa ku jiray aadna u faham badnaa oo aada u garasho badnaa oo sida loo soo raaciyeyba ay sidaa ahayd ayaa isaguna markiiba seeftiisii galka ka saaray isagoo kuleeyaa hurmazaan haddaad tooridaasi isticmaasho adigana seeftaasi ayaa isticmaalkeeda uu yaho lagugu isticmaalay dabeeta anas buu weydiiyey wuxuhi walaal maxaa dhacay wuxu uhi yaa muqiira dee ninkan walaal anigu waxaan arkay iyadoo maradu ay ka dhacdayo waxaan islahaa marada aad u saartido ee ugamaan jeedin buu yidhi sida uu isagu u baqday nin dee isaga waxyeeli mar allaaliya markii madiine ay tegeen oo muhiimadeedu ay ahayd cumar bin khataab radia allahu canhu inay u tagaan ayaa ninkii hurmaysaan wuxuu aada uga yaabay magaalo isku wada dhismo ah oo allahuma salli calaa maxamed dhismo ka dhex muuqda aanu jirin isagoo doonaya cumar bin khataab in loogu geeyo fooqyadii masalan uu ku arki jiray boqorkii yastajrid loo odhan jiray ama isaguba uu ku jiri jiray isagoo hoggaanka sare ka mid a waa lasoo wareejiyey waa lasoo wareejiyey isagoo yaaban oo dharkiisii quruxda badnaa ee berigii hore ay dee hogaanka sare uu kamid ahaan jiray uu xidhan jiray u xidhan yahay masaajidkii bay keeneen iyadoo cumar bin khataab uu seexday oo allahuma salli calaa maxamedin habeenkiina uu soo jeeday oo cibaadada kusoo jeeday maalintii oo dhanna uu shaqaynayay gelinkii hore oo bacda yani qubayl alcasr casarkii in yar ka hor ay tahay oo ku seexday masaajidka gudihiisa cabdillaahi binu cabbaas oo ka soo horreeyey baa yidhi subxaana allah sidii buu ku toosay cumar bin khataab radia allahu canhu markii uu toosay ayuu arkay hurmazan anas bin malik baa ku yidhi ya amiir almu'miniin ninkan aan wadno waa hurmazan markaasaa cumar bin khataab uu yihi hada aladii caahada wahadar wasta'mana fafaja war ninkani ma ninkii ballanka qaaday ee jabiyeyda ma ninkii in badan nabadgelyada doonay ee xadgudbayba war wuxuu yidhi intaanaan wadahadal ka soo bedela dharkan uu xiran yahay oo waxaa usoo gelisaan dharka addoommada ilaahay subxaanahu watacaala ay xidhan yihiin horta usoo xidha buy hormaysaan waa la celiyey dharkii baa laga soo bedelay dharkii saxaabadu ay isticmaali jireen mid kamida oo kale ayaa loo soo dhiyey markii uu soo xidhay buu kasoo noqday cumar bn khataab radia allahu canhu cumar oo runtii jeclaa inuu noqdo nin muslima oo toosan oo kamid ah hoggaanka saxaabada doonayana inuu sidaa u tarbiyadeeyo maadaama uu ahaa nin dadkii talin jiray kamid ah waxa uu ku yidhi cumar bn khataab radia allahu canhu yaa hurmazan miyaanad ahayn ninkii dilay masata bin sawr iyo bara ibn lmalik inanay walaala yihiin saxaabi ay walaala yihiin anas bin malik iyo masata bin sawr oo runtii mujaahidiinta saxaabada ahaa sababtay ku istishhaadeenna ay ahayd markii isaga la qabanayay ee magaalada tuster la furanayay ayaa ku yidhi cumar bin khatab ilaahay baan ku dhaartay ama nin mu'mina oo saalixa oo kuwaa kula socda iyo kuwa kalaad noqon doonta ama waan ku dili doonaa buri cumar bin khataab radia allahu canhu hurmazan oo runtii aan taariikhdiisa si cad ugaga warrami doono marka aynu ka hadlayno dilka cumar bin khataab radia allahu canhu laakiin halkan aynu kaga xusayno sidii uu hoggaanka muslimiinta u toosin jiray cumar bin khataab radia allahu canhu ayaa waxaa la yidhaahdaa ku yidhi yaa amiir almu'miniin horta ha lay waraabiyo dabeet waxaana koob biyo ah ayaa loo keenay koobkii markii loo keenay ayaa gacmihiisii ay gariireen intaanu biyihii cabin cumar bin khataab baa yidhi maxaa kugu dhacay wuxu yhi yaa amiir almu'miniin waxaan ka baqanaya koobkaasi intaanan cabin inaad ii gesho cumar bn khataab radia allahu canhu ayaa yidhi qof wax cunaya ma aanu dilno ee ammaan baanu ku siinay intaad cabisay iska cad wuxuu yidhi yaa amiir almu'miniin biyihii intuu daadiyey buu yidhi waad imagan geliso cabi maayo biyaha cumar bn khataab radia allahu canhu ayaa isaga oo la hadlaya waxa uu ku leeyahay ninka loo yaqaano hurmazan ilaahay baan ku dhaartee inaanad ku nabadgelayn biyaha aad daadisay laba mid uun baad soo geli doontaa inaad noqdo nin muslima oo saalixa oo ku biira dadka wanaagsan ee muslimiinta ah iyo in aan ku dilo labadaa kala dooro buu yidhi waayo intaasoo qof baa adiga dartaa u dhintay buu yihi cumar bin khataab radia allahu canhu anas bin malik baa la hadlay dabeedkoo ninkii la odhan jiray hurmazan ayaa waxa uri ashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan rasuulullah waxaa xusid mudan cumar bin khataab radia allahu canhu oo runtii ahaa saxaabi xikmaddiisu ay siisay inuu toosiyo dariiq u sameeyo saxaabada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyadoo caaisha ay leedahay kaana cumar aclamuna bikitaab illah wuxuu ahaa cumar ka noogu cilmi badan kitaabka ilaahay wa asqahunaa fi diin illah diinta ilaahayna wuxuu ahaa ka noogu fahm badan ayaa ay leedahay caaisha radia allahu canha waxaa xusid mudan cumar bin khataab sida uu u doonayay habsocodka hoggaanka muslimiinta inuu u tooso oo ay u noqdaan dad meel u wada jeeda maalin maalmaha ka mid a ayaa nin muslima ayaa nin aada u ammaanay markaasuu yihi cumar bin khataab waan kula gartay isagoo doonayo saxaabadiisa inuu baadhbaadho uu meel u tiirinayo ama uu tala u dhiibayo waxa uu ku yidhi walaal miyaad la safartay maalin maalmaha ka mid a wuxuu yihi maya weli buu yidhi doodimaydin dhex martay oo arrin mayd ku qabateen wuxuu yihi maya weli wax ma ku aamintoo mau dhiibatay wuxuu yihi maya idan laa cilma laka bihi lacalaka ra'aytahu yarfacu ra'sahu fi lmasjidi wayakfadu aqoon uma lihid buu yihi ninkaas waxaa laga yaabaa un masaajidka un inaad ku aragtay isaga oo marna sujuudaya marna ka soo qaadaya hay amaanin buu leeyahay maadaam aanad aqoon u lahayn buu leeyahy cumar bin khataab radia allahu canhu waxaa xusid mudan iyada uu hoggaankii toosinayo oo u muslimiintii oo dhan la hadlayo inuu qof walba takasuskiisii u sameeyey oo uu ku leeyahay saxaabadiisa isagoo la hadlay man araada an yas'ala can lqur'aani falyaati ubaya binu kacb ninka doonaya qur'aanka inuu wax ka weydiiyo saxaabada ubaya binu kacab ha u tago waman araada an yas'ala can lfaraa'idi falya'ti zayd binu saabit ninka doonaya arrinka dhaxalka inuu cid wax ka weydiiyana mid walba yaana una tegina ha u taga buu leeyahay saxaabiga loo yaqaano zayd binu saabit ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل ninka doonaya arrin fiqiga ku saabsan inuu wax ka weydiiyo muslimiinta iyo saxaabada waaweynna ha u tago macaad binu jabal waman araada an yas'ala can ilmaali falyatina ninka doonaya maal inuu dadka weydiisto ama uu wax ka weydiiyana annaga hanoo yimaado fa ina allaha jacalanaa lahu khaatinan waqaatima annagaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga dhigay qaar ilaaliya oo khasnad u ah oo u qaybiya muslimiinta eh annaga hanoo yimaado buu leeyahay cumar bin khataab radia allahu canhu waxaa hasid mudan cumar bin khataab radia allahu canhu oo ahaa saxaabi aada u dekiya deki marka aynu leenahay yani aada u garaad badan maalin maalmaha ka mida ayaa saxaabo waaweyn oo la socota cumar bin khataab radia allahu canhu ayaa waxay aada ula yaabeen cumar oo allahuma salli calaa maxamedin keligiiya oo islaani ay joojisay oo ay aada ugu sheekaynayso markaasaa yani wuu u dhikraar ricinaya markaasay aada ula hadlaysaa markaasay saxaabadii la yaabeen sida uu cumar nin gaar buu ahaa ugu soo foorarsaday islaamtii uu dhegaysanaya ayay la yaabay asil miyaa garanaysaan bu yihi gabadhan gabadhani bu yihi waa khawla bintu taclaba ilaahay waa tii uu samooyinka kala soo habeey ee iyadoo ashkatoonaysa ashkatadeedii u maqlay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtaki ila allah ilaahay uu lahaa waa maqlay hadalkii gabadhii muslimada ahayd ee ninkeeda kaala doodaysay watashtaki ila allah ee ilaahay oo ashkatoonaysa idan ilaahay baa ashkatadeeda maqlay ee cumar inuu dhagaysto xaq bay ugu leedahay buu leeyahay waxay ku yidhahdeen maxay kugu tiri waxay tiri yaa cumar waxaan ogaa wa anta tusamaa cumayran tusaaricu lfityaana fii suuqi cukaad waxaan garanayaa adigoo cumar yaro ah oo suuqa cukaad la yidhaahdo kula lagdama caruurta falam tadhab ilayaamu xataa suniita cumara maalmihii may teginba ilaa aada cumar noqotay oo nin weyn aad noqotay uma lam tadhab ilayaam xataa suniy xataa suniita amiira almu'miniin maalmaba may tegin kale ilaa aada noqotay haddana amiirkii mu'miniinta faاtaqi اllaha fi الraciya waclam ana man khaafa raba aamana ywma alqiyaama umina ywma alqiyaama waxay ku tiri ilaahay ka yaab cumar bin khataabow oo dadka muslimiintaa kaga yaab waxaanad ogaataa ninka ilaahay subxaanahu watacaala ka baqda ayuunbaa nabadgelaya maalinta yowma alqiyaama waxaa xusid mudan cumar bin khataab radia allahu canhu ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa usoo ashkatooday inanka loo yaqaano abu lulu ah oo ahaa nin majuusi oo dabcaabuda waana ninkii dilay cumar bin khataab radia allahu canhu wuxuu u shaqayn jiray ibn shucba markaa saxaabigaasaa keenay sababta uu ku keenayna waxa ay ahayd insha allah dilka cumar bin khataab baynu aada ugaga hadli doonaa si gaare ah muslimiinta u baahatay nin u sameeya koorayaasha iyo muxuu ahaaye seefaha iyo allahuma salli calaa maxamed warmaha iyo qalabkii dagaalka aadna u ugu wanaagsanaa sidaasuu ku keenay waana ninkii keliya ee isaga oo magaratay qaan gaadhay oo ah yani magaratay aan ahayn nin muslima madiine la keenay sababta keliya cumar bin khataab ugu keenayna waxa ugu ogolaaday saxaabiga waxay ahayd isagoo ahaa nin farsamo yaqaano oo farsamada aada ugu wanaagsan ninkii baa dhowr goor ka soo cawday muqiira bin shucba muqiir wuu yeedhay cumar bin khataab wuxuu ku yihi war inankaasi mar horena waxaad igu tiri waa farsamo yaqaan waxa uu soo saaro u dadaal oo aada iyo aada u hagaaji maalin dambana ayaanu kaa soo caban wiilkii baa ku yidhi ya amiir almu'miniin waad ii dadaashay ee maxaan kuu sameeyaa cumar bnu khataab baa ku yidhi kooray iisoo samee markaasa wuxuu ku yidhi ya amiir almu'miniin waxaan kuu soo samayn doonaa koore ka beri jooga iyo ka galbeed jooga ay ka warramaan qiimihiisa iyo wanaagiisa mar allaaliye markii uu yarkii dhaqaaqay baa cumar binu khataab uu saxaabadii la hadlay wuxuu idhaha war yarkii aan u dadaalay ee aan kala hadlay mugiira binu shucba ee aan si walba u hagaajiyey wuxuu igu yidhi mataqaanaa maanta ii hanjabo ilaahay baan ku dhaartay buu yihi cumar oo waxaan samayn doonaa arrin ka beri jooga iyo ka galbeed jooga ay dhagaha faraha geliyaan arrinkii ahaa kooran kuu samayn doonaa ay ku sheekaystaan ka beri jooga iyo ka galbeed jooga cumar binu khataab fahamkiisii waxa uu ka soo saaray inankaasi inuu ujeedo waxaan samayn doonaa dhacdo ay la yaabaan ka beri jooga iyo ka galbeed jooga waxaana la yidhaahdaa wuxuu ahaa ninkii dilay cumar binu khataab radia allahu canhu ilaa xad culimmadu ay ku tilmaamaan saddex habeen kadib ayaa uu ku riyaabay cumar binu khataab radia allahu canhu naqaranii addiiku alaxmaru halaaa naqaraat waxaa dhowr goor igu dhuftay afkiisa addiiku alaxmar diiggii casaa ayaa dhowr goor igu dhuftay ma garatay allahuma salli calaa maxamed afkiisa ayaa u yidhi cumar binu khataab radia allahu canhu insha allahu tacaala intaasi ayaynu maanta iskaga dayn doonaa halkaasaanaynu kasii wadi doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu